Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa si buuxda ula wareegtay maamulka iyo gacan ku haynta Iskuulka Ganaane oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee degmada Kismaayo. Maamulka Iskuulka Ganaane ayaa muddo siddeed iyo toban sana waxaa gacanta ku haysay hay'ad lagu magacaabo Kafaalo, waxaana wax ku barta ku dhowaada kun iyo shan boqol oo arday, kuwaas oo ka kala yimaada xaafadaha magaalada Kismaayo. Munaasabad ka dhacday xarunta Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland ayaa hay'adda Kafaalo si rasmi ah ugu wareejisay maamulka iskuulka wasaaradda, waxaana munaasabadda goobjoog ahaa mas'uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn ugu horeyn maamulaha hay'adda Kafaalo, Khadar Cabdi Qani, ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iskuulka.
boqol aagoon ah baan ku bilownay aagoontan waa garanaysaana waxaa sababay dagaalkii sokeeya kow ka ah boqolkii aagoonka ahaa maanta waxaan ku faraxsanna inay mas-uuliyiin kala duwan maanta ay yihiin iyagoo iskoolashibyo ka kala helay dalka dibadiisa maanta iskuulkii boqolka ka soo bilowday heer waxaan soo gaarsiinay maraaxil badan uu soo maray mar aan dhisanay isaga oo dayactiranay mar aan dhisa keenanay agabyo iyo waxbarasho manahij international ah intaysan wasaaraduhu aysan samayn curriculumkan hadda aan ku shaqaynanay waxaana rajaynaynaa meesha maanta uu joogo meel kasii wanaagsan wasaaraddu inay geyn doonto ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seraar maax oo ka hadlay munaasabadda ayaa u mahadceliyey hay-adda kafaalo isaga oona markaasi sheegay in marxalada adag ay hay-adda gacanta ku suufaysay iskoolka waan u mahad celinayaa runtii kafaalo oo khadar maanta nagala joogo khadar waa mahadsan tahay annaga ka wasaarad ahaan mas-uuliyadda iyo ammaanada hayse maan la wareegnay ama waxaan ku noqon doonaa dad ku ceebooba ama dad lagu ammaana noqon doonaa berrito hadduu laa yidhaahdo iskuulkaas sababtoo ah meesha hadda uu yaallo waxaan rabnaa in berrito maanta ninkii gaadhaa maalinteeda kale sanadkan inaad ka waraysan hadduu laa yidhaahdo insha allahu waa in noqoto iskuulkaas un uu noqdo sidai uu ahaan jiray hadda looga sheekeeyey iskuul model ah oo ardada iyo bilicdiisa iyo intuba runtii iyo maamulkiisa intuba uu noqdo iskuul qurux badan waa ku mahadsantihiin waxaan soo jeedinayaa oon ka codsanayaa dadka maqli doona ee dhegeysan doona cliibkan iskuullo badan oo dowladda soomaaliya ay lahayd baa jira runtii waanu ka wada hadalnay rag fara badan oo hadda halkan fadhiya in kaleba sida uu khadar u wareejiyey ee kafaalo iskuulaadka waxaan rabnaa gacanta dowladda in lagu soo celiyo ayadoo aan shuruud lahayn oo caqabado lahayn dabcan dadkii ka shaqaynaya ma ka shaqayni doona dadka ka shaqaynayay annagu dowladnimadu waa waxa weeyaan waa kala dambayn iyo ixtiraam ma doonayno intaan iskuul la wareegno inaan dhahno dadkii joogay ordays ka taga meesha hartaan aaday dadka joogaan ku qaramaynanaa